sheekh doodaha culimada caamada maxaa kala gudboon
culimmadu horta dood ahaan sharcan way doodi karaan qur-aanka ilaahay ku sheegay in la doodo masaa-isha cilmiga laga doodo haa antum haaulaa'i xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilmun waxay aqoon u leeyihiin inay ka doodaan looma diidin laakiin waxaydan aqoon u lahayn maxaad uga doodaysaan baa la leeyahay ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن marka munaadaraadka iyo doodaha cilmiga ah qur-aanku wuu sugay saxaabadii nabiguna sal lay wasalam saa-isha cilmiga waa ka doodi jireen ilaahay qaarkood isku kululaan jireen markay doodayaan dadka ahlulbaatilkana way la doodi jireen oo cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda waa kii khawaarijta la dooday cabdillahi bn cabaas radi allahu tacala canhu waa kii khawaarijta la dooday doodiisii dheeraydee cilmiyaysneedee qaar badni ayba kaga soo noqdeen khaarijnimadii marka doodaha cilmiga ah way furan yihiin way bannaan yihiin allahuma dadka culimmada waxaa la gudboon hadday doodayaan inay ilaaliyaan aadaabta cadaaladda ilaaliyaan ay noqoto sida qur-aanka ilahi ku sheegay bilatii hiya axsan bilatii hiya axsan masaladu haddii ay doodu gaadhayso dadweynahana waxa laga doodayo waa inay noqoto wax dadweynuhu fahmi karaan masaa-isha inta badan dadweynaha fahamkooda ka sarreeya ama ayna gaadhi karin ama laga yaabo inayba ku fitnoobaan oo intay si khalada u fahmaan ku fitnoobaan masaa-ishaoo kale dood keliya mehe xataa dadka in laga horsheegayna fiicnayn oo cali bn abi taalib waa kii lahaa afarka bukhaari keenay xadiu nnaasa bima yafhamuun aturiiduuna aw fi riwaaya tuxibuuna an yukadab allah warasuuluh yacni waxa weeyaan dadka uga sheekeeya waxay fahmayaan ma waxaad rabtaan ilahay rasuulkiisa in la beeniyo cabdullahi bn mascuudna kuma fi saxiix muslim waa kii lahaa muxuu ahay waa kii lahaa nin ama ruux u sheegi maysid hadal uusan fahmaynin dad uga sheekayn maysid ilaa kaana libacdihim fitna ilaa qaar baa ku fidnoobaya marka haddii yahay waxyaalaan waxyaalaha daqiiqa ah oo dadka caamadii laga yaaba inay ku fidnoobaan laga baqayo ama si khalada u fahmaan in markaasi waxa weye culimmada ay ku ekaato ayaa habboon taasi waa dhanka culimmada amaa maxaa dadka caamada kala gudboon caamada waxaa kala gudboon horta marka koowaad weeye shaygani in laga doodo iyo inaan laga doodin maadaama culimo ka wada hadlayaan adiga maadaama aad caamo tahay xaq uma lihid inaad tidhaahdo ma ahayn inay ka doodaan iyo way qumaneed inay ka doodaan laanna ma miisaami karta adugu soo maha ehelna uma tihid inaad miisaanto cidda ka hadlaysa iyo masalada laga hadlayo waa masale dadka ka hadlayaayo ay dadkeedii yihiin adiguna aqoonteedii ma lihid miisaanna ma saari karti waa ina horta ka gaabsato kow masalada labaad iyo waajibka labaad ee kaa saaran wuxuu yahay haddaad fahmaysana dhegayso dooda culimmada ka faa'iidayso haddaadan fahmayninna ha ku fidnoobina ninna kuguma kallifin oo kuguma qasbin aad dhagaysatee ka danayso intuu galo oo isagu raadsado oo dhagaysto buu haddana uu leeyahay culimmadii wayna wereeriyeen oo yaa ku qasbo adiga dhagayso ku yidhi adaan raadsaday soo maha marka waxaan haddaadan fahmaynin oo kuguba adag yahayba isaga tag danaha ganacsigaa ka ah haba isku taxallujina masalada kale waxay tahay waxay culimmadu ka doodayaanee dhex yaalla adigu garsoore ha ka noqonin ilaan caamay baa tahay soo ma leanna masalada garsooranimadu waxay ku xidhan tahay waxa laga doodalay inaad fahmayso waxa la deliishanayo ma sugan yahay mise ma sugna qaabka loo deliishanayo ma saxsan yahay mise ma saxsana yaa fahmi karaa nin culimaa baa garan kara adoo wixii garanayn haddaad garsooro noqoto tidhaad hebel baa saxsan iyo hebel baa khaldan hebel waa laga reeyey hebelna waa reeyey oo maxaad ku xukunta wuu ka aftahansan yahay soo ma wuu ka aftahansan yahay marka aftahannimo iyo afmiinshaarnimo iyo hadalbadni masaa'isha noocan laguma miisaamo waxaa lagu miisaamaa xujajka iyo adilada iyo daliilka meesha la saarayo meeshiisi ma yaamise ma ah soo ma waa laga yaabaa inuu labada ruux ee doodaya midka laga aftahansan yahay inuu masalada hayaa dhici karto laakiin fasaaxa iyo aftahannimo lagu lagu asqeeyey ama lagaga sayid caleey adiga camal baa tahay marka markaas aftahankaaba dee wallahi waa ka garhaya war masaladan masale aad garsooro ka noqon karto mehe niyo raalliho meelaa inaad gasho maaha diintuna waxay ka mid tahay waxyaalaha hadda ilaahay amarkii cid walbaba iska bannaysatay inay ka hadasho culumta kale cid walba didka takhasusiska takhasuskiisa le baa loo daayaa hadduu nin dhakhtara hadda ka hadlayo cilmiga dhakhtarnimada xanuun buu sharxayaa siduu ku yimaado sababaha keena calaamadaha lagu garto daawadiisuu sharxayaa kulligeen waan dhegaysanaynaa soo ma hal ruux oo dhihi kara ma jiro dhakhtarkaasi suu wax u sheegaya waa qaldanya lanna waa takhasuskiisii waa inaga yaqaanaa soo ma laakiin wadaad markuu diin ka hadlo camiga wuxuu leeyahay war wadaadku waa qaldaya war seed seed ugu qabsatay maba taqaanin marka waxay noqotay diintii sidii kala mubaax sida caws mubaax oo nin walba iska daaqahayo kale ayay noqotay dadka ahlu ikhtisaaska iyo culimada in loo daaya waay masaladan ugu dambaysay caamay haddaa tahay kula gudboon waxa way doodahaas iyo masaa-isha culimadu ka hadlayaan waxaa kula gudboon eexda iyo tacasubka iska ilaali mid baan la jiraa midna waan ka jiraa ayaduna waxay ku xidhan tahay masalada iyo tarjiixeeda inaad fahmi karto dhankay u xoog badan tahay ayad markaasi aad mid raaci kartaa haddaada fahmi karaynin ka gaabso haddaada fahmi karaynin ka gaabso inaad mid caydo oo sii aflagaadayso ood maagto oo kaba sii daranba marka caamaduna waxay leedahay dowr bay leedahay culimaduna dowr bay leedahay culimaduna waxay leeyihin diinta inay caddeeyaan caamaduna waxay leeyihiin inay culimmada dhegaystaan wixii ay fahmi waayaanna dadkeeda inay u daayaan oo ahlulcilmiga u daayaan ayaa waajib ku ah masaa-isha qaarkood waxaa laga yaabaa sidan fudud ee durba u qaadanaysa inaysan ahayn sidan fudud ee durba aad masalada uga hadlaysa inaysan ahayn masaa-ishu qaarkood waa masaa'il daqiiqa waa masaa'il daqiiqa waa masale maalin dhoweed maalan waxa weeye ee, ee, yani waxa weye su-aalaha ku timi sidan oo kale oo aan ka jawaabin oo gadaal dambe la googooyey oo haddana ansaxay oo haddana culimo kale ka sii hadleen oo haddana la sii wadwaday mas'aladu wax weeyaan waxay u baahan tahay hadday su'aal ku timaaddo waa laga jawaabi wadaaddaa waxay leeyihin war sheekh horta masaa'isha noocaas oo kale maxaa uga jawaabtaa horta oo masaa'isha haddii halkan la keenay oo miiskan la keenay aadna garanayso sharcan war maxaad ii weydiinaysaa miyaad dhihi nabigeena sal alay slm waxaa la weydiin jiray waxyaalaha qaarkood waxyaalaha qaarkood oo haddii aad isleedahay yani wax weeye ama dadku waa ka xishoonhayaan ama yani muxuu ahay maxaa loo weydiiyey baa la weydiin jiray shareecadu waxayna ka jawaabayn ma laha shareecadu waxayna ka jawaabayn ma laha wax alla wixii miiska la soo saaro waa inay shareecadu jawaab u hesho saasuu yaallaa waa khaldan yahay waa saxsan yahay waa laga jawaabi adiga haddaad fahmi kartana fahm haddaad fahmi weydana cidda fahmaysa u daa ha isku kallifin hana ku dambaabin wallahu aclam